kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa iyo idilkiinba waa mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka barnaamijka caafimaadka ayaa galabta oo kale waxaad nooga barateen inaan hawada idiin soo marinno qodobo aanu isleynahay waa kuwo xiiso gelinaya dadweynahana dhegaysanaya barnaamijka caafimaadka qodobka aan maanta doonaya inaan kaga hadlaa waxa weeye vitamin d-ga oo la sheegay in dadyowga ka yimid wadamada kuleylaha siibata africa ee iyo soomaaliya markay yimaadaan wadamada north america sida maraykanka iyo canada in dadkaasi ay halis u yihiin inay cuduro ku dhacaan haddaba waa maxay vitamin d-ga sidee buu caafimaadka qofka u saameyn karaa haddaba vitamin d-ga ayaa waxa ay yihiin vitamin inta badan qofka marka uu ku yaraado waxyaabaha ku dhaca ay ka mid yihiin cudurada ku dhici kara cudurka loo yaqaano afka qalaad asteoporosis oo ah lafaha qofka oo jilca waxaa kaloo cudurkan sababi karaa in qofka lafihiisa ay si fudud u jabaan caruurta ayaa waxaa la sheegay marka uu ku yaryahay vitaminka d-ga marka la yiraahdo inay sababi karaan waxaa qalay afka qalaad lagu yiraahdo rakishe kaasoo sababi kara in caruurtu marka ay korayaan ay lafahooda ad adkaanin inta badanna ay sababto caruurtaasi in lafahooda ay u samaysmaan si aan caadi ahayn oo ay ka mid yihiin caruurtaasi oo lagu arka inay dalba yeeshaan ama lagu godgodan haddaba daraasado la sameeyey in dhaweyta ayaa waxay muujinayaan qofka marka uu vitamin d-ga ku yaraado inay sababi karto cudurro ay ka mid tahay sokorta ama soomaali badan ee u taqaana kaadi macaanka waxa ay sababi kartaa oo kaleeto qofka inuu u nuglaado inuu ku dhaco cudurka kansarka waxaa kaloo oo la arkaa ama mararka qaarkood la arkaa dadka ay vitamin d-ga ay ku yar tahay inay u nugul yihiin cudurrada ku dhaca madaxa haddaba qofka ay ku yar tahay vitamin d-ga si uu oga hortago dhibaatooyinka aanu soo sheegnay xaggee buu ka heli karaa vitamin d-ga ayaa waxa uu ka badan yahay cuntada ay ka mid tahay kalluunka waxaa kale uu qofka uu ka heli karaa vitamin d-ga caanaha marka uu cabo waxa uu qofka si fudud oo sahlan uu vitamin b d-ga uga heli karaa marka uu qofka qoraxda isu dhigo dadka ka yimaada wadamada ay qoraxda aada ugu badan tahay oo ay ka mid tahay soomaaliya ayaa waxaa lagu yaqaanaa in ay vitamin d-ga badanaaba ay ka helaan qoraxda fallaaraheeda marka ee afka ingiriisiga lagu yiraahdo ultraviolet b dadkaasi ayaa si sahlan waxay u samaysan karaan maalintii marka ay qoraxda marayaan in ay vitamin d samaystaan iyagoo aan wax daawo ah qaadan haddaba maadaama aynu niri qofka wuxuu si sahlan uga heli karaa vitamin d-ga hadduu isu dhigo qoraxda dadkoo idilma si siman ayay uga heli karaan ayaa su-aashaasi ayaa dad badan isweydiinayaan cilmi baaris maalin dhoweed la sameeyey ayaa waxay sheegaysaa dadka jirkooda siduu u egyahay inay ku kala duwan tahay xaddiga ay ka heli karaan vitamin d-ga marka ay isu dhigaan qoraxda dadka cadcad ayaa waxaa la sheegay in ay si yar oo fudud marka ay qoraxda isugu dhigaan in ay ka heli karaan in aada iyo aada u fara badan marka la barbar dhigo dadka jirkoodu madow yahay haddaba qofka cad ayaa la sheegay markoo in dhan toban daqiiqo marka ay qeybtooda hore ee jirka iyo qeybtooda dambe jirka marka ay isu dhigaan qoraxda in ay ka heli karaan vitamin d la eg inay haddii ay cabbaan boqol gaaloon oo caano ah dadka madmadow oo sida ay soomaalida ku jirto dhagartooduna madowdahay ayaa waxaa la sheegay marka ay qoraxda isu dhigaan xaddiga ay ka nuugayaan ama ay ka helayaan qoraxda vitamin d-ga inuu aada iyo aada uga yaryahay marka la barbar dhigo dadka dadka cadcad cilmi baarin dhowaan lagu sameeyey dadka asalkooda ka yimid wadamada kulaylaha ah sida soomaaliya bakistan iyo turkey ee ku dhaqan wadanka norway sanadkii labada kun iyo sagaashii waxaa la helay in ka badan boqolkiiba konton iyo toddobo dadkaasi in ay yihiin dad ay vitamin d-du ay ku yar tahay dadka soomaalida ah ayaa waxaa la sheegay xataa caruurtooda marka ay dhalaan in ay inta badan caruurtaasi lagu arko kuwa ay vitamin d-ga ay ku yar tahay haddaba maxaa sababay dadkan in ay vitamin d-ga ay ku yar tahay sida aan hore kusoo sheegnay ayaa waxay ahayd ugu horeyntii dadka madow oo jirkooda madow yahay ayaa wuxuu ilaahay eebba u sameeyey jirkaasi madow si ay uga hortagaan qoraxda taasi oo sababayso in ay vitamin d aysan in badan aysan ka helin qoraxda marka la barbar dhigo dadka jirkoodu cad yahay arrinta labaad ay takhaatiirta sheegayaan in dadka wadamada kulaylaha ka yimaada ay soomaalidu ay ka mid yihiin ay vitamin d-ga ay ku yartahay inay tahay cuntada ay isticmaalaan taas oo aan loo oo aysan ku badnayn vitamin d-ga arinta saddexaad ee takhaatiirta ay u nisfaynayaan dadkan inay vitamin d-ga aada ugu yartahay waxay tahay dadkan oo asalkoodii ah muslin siiba haweenka ayaa waxaa lagu yaqaanaa dadkan soomaalida ah ama muslinka ay ka yimid wadamada kulaylaha inta badan in ay xirtaan xijaabka taasoo ka borotagtagareeya ama ka hortaga qorax badan inay jirkooda ku dhacda iyagoo awalba jirkooda u madoobaa haddaba dadkan wadamada kulaylaha ka yimaada oo ay ku jirto soomaalida ayaa dhaqankooda waxa uu ka mid ahayn in ay qoraxda isu dhigaan inta badan ayaa dadka waxa ay iska ilaaliyaan inay qoraxda isu dhigaan si jirkooda uu u caddaado taasina waxay sababaysaa in dad fara badan ay cudurkan u nuglaadaan soomaali badanna waxa ay aaminsan tahay in ay qoraxda vitamin d-ga keliya ay ka heli karaan xilliga qoraxda ay soo jeeda ama ay samarka tahay taasina waa arrin qaldan vitamin d-ga waxaa la heli karaa xilli kasta oo ay qorax jirto ama samar ha ahaada ama samar yuusan ahaan dor podi oo ah dakhtar degan wadankaasi canada bukaan socodkiisana inta badan ay u badan tahay dad soomaali ah ayaa waxa uu u nisbeeyey in cudurka os vitamin d-ga uu ku yaryahay ummadda soomaaliga ay sabab u tahay dhowr siyaabood ugu horeyntii waxa uu u nisbeeyey soomaalida dhaqankooda iyo sida ay qoraxda isaga ilaaliyaan midda labaadna waxa uu eedda dusha ka saaray takhaatiirta wadamada canada iyo north america inta badan in aysan soomaalida marka ay arkaan aysan waxyaabo badan ama su-aalo fara badan aysan weydiin midda kaleetana wuxuu yiri cilad xagga luuqadda ah oo ka dhexaysa bukaan socodka soomaalida iyo takhaatiirta ayaa waxay sababtaa in soomaali fara badan aan cudurkan laga baarin ama vitamin d-gooda aan la baarinba inta uu leegyahay haddaba dhammaanba dadweynaha soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa mar alaaliya marka ay jekab ama dhakhtarkooda ay la kulmayaan in ay dhakhtarkooda warsadaan in uu ka baaro vitamin d-ga inta uu leegyahay qofkaasi haddaba qofka marka uu ogaado inay ku yartahay vitamin d-ga maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo qofka vitamin d-ga ku yari tahay waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo inuu qaato cuntooyinka ay ku badan tahay vitamin d-ga sidaan hore usoo sheegnay caanaha iyo kalluunka qofka waxaa kaloo uu samayn karaa in uu qaato vitamin d uu kasoo gato farmashiyaasha isaga oo qofka haddii ay da-diisu yar tahay looga baahan yahay inuu qaato kun unit oo vitamin d-ga ah dadka da-dooda oo u dhexayso konton ilaa toddobaatan jir oo ay vitamin d-ga ku yar tahay waxaa looga baahan yahay iyaga inay qaataan afar boqol oo unit oo vitamin d-ga ah dadku da-dooda ay ka weyn tahay toddobaatan sano ee vitamin d-dana ku yar tahay waxaa looga baahan yahay in ay qaataan toddoba boqol oo unit oo vitamin d ah maalin kasta haddaba dhakhaatiirtana waxa ay dadka kula taliyaan in aysan qaadan in ka badan laba kun oo unit maalintii maxaa sababay qofka haddii uu qaato in ku dhow laba kun oo unit waxaa dhici karta qofkaasi inuu ku dhaco cudurada keliyada ama ay dhagax kaga abuurmaan keliyaha waxaa kaloo ay sababi kartaa qofka vitamin d-ga haddii ay ku farabadato inuu ku dhaco wadna xanuun sambabada oo cudurro kaga dhaca xididada dhiiga oo marmarka qaarkood xirmi kara haddaba barnaamijkan barnaamij la mida intaan dib isugu kulmi doona anigoo cabdilaahi shiina waxaa idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh